bsmi اllahi الرحmn الرaحيm alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllه وsلm عlى نabيina mحamed وعlى آlih وأصxaabih أجmaعيn ama bعd qala الإmam abu ciisa التirmidiy raximah اllah taعalى baabu ma jaءa fi صfaة الmaariqة baabu bayaani maa kii cadayntiisi buu baab yahay jaa-a ku yimid fii sifati almaariqati qolada diinta ka baxday ama maariqada ah oo ka siibantay sifadooda wixii ku yimid cadayntiisiibuu u baab yahay almaariqana waa magac ka mida magacyada yacnii ama tilmaamaha khawaarijta lagu tilmaamay xadiidkoodayna ku jirtaa marka almaariqana waa la yidhaahdaa alkhawaarijna waa la yidhaahdaa alxaruuriyana waa la yidhaahdaa alazaariqa waa la yidhaahdaa waxaa la yidhaahdaa annajadaat waxaa la yidhaahdaa alibaadiya intaba marka magacyo iyagu lahaayeen wa iyo magacyo kale oo ay lahaayeen iyagaa markii dambe kooxo badan kala noqday koox walbaana ninka iyaga markaa madaxda u ahaa unbay u abtirsatay dhowr nooc bay marka ahaayeen maariqada marka qoladaasu ujeedaa waana wasfi ku dhaboobayo cid kasta oo sunnada nebiga ka siibanto oo iyada markaa yacni quluwi intay la timaado ama diinkii nebiga waxaan diin u ahayn ay diin ka dhigato sida uu sheegi doono alimaamu tirmidi isaga laftiisa ayb khawaarij iyo keyrkoodba wasfi waa u tahay laakiin kuwaana aada ugu caanbaxay waa un intaas ayb ibaadiyaduna haddaad wujuuday leedahay dhulkan cumaan madhabta hadda ka jirto iyaga ayaa madhab ay u tahay oo alibaadiya cabdullahi bnu saciid bni ibaad ayaa ay u abtirsadaan qoladaa marka ibaadiyada cumaan joogto waa firaqaas maariqadae khawaarijtay ka mid tahay qaala xadaanaa abu kurayb moxamed bnu lcalaa qala xadaanaa abu bakr bnu cayaash wahuwa shucbatu can caasimin wahuwa caasim bni abi najuud almuqri can zirin wahuwa zir bnu xubaysh can cabdillaahi bni mascuudin qaala qaala rasuulu llahi salى اllahu alayh wali wasalam nabigu wuxuu yihi yakruju min aakhiri الzamaani waqtiga aakhirkiisa waxaa soo bixi doono dhexdiisa qowmun qolo axdaaثu اlasnaani da-doodu yar tahay sufahaau alaxlaami cuquushooduna ay gaaban tahay oo waayo aragnimona aan lahayn oo tajribo iyo caqli aan markaa lahayn yaqra'uuna alqur'aana qur-aankaay akrinayaan laa yujaawizu ma laa yujaawizu ma gudbayo taraaqiyahum kalxamahooda oo kalxamaha taraaqidu halkaas weeyaan ma gudaha u gudbi maayo macnuhuna waxay tahay meesha wax lagu fahmo waa qalbiga qalbigana qofku markuu qur-aanka maalan ama shayga akriyo ee qalbiga iyo afkii waxaa u dhexeeya kalxamihii marka afkii buu ka soo baxayaa kalxamihii ma gudbaayo gudaha qalbiga ma ma fariisanayo ayb yaquuluuna min qowli khayri اlbariyati beriyada ama khalqiga ka ugu khayr badan qowlkiisii bay dhahayaan yamruquuna min addiini diinka ayay ka siibanayaan kamaa yamruqu sahmu leebku sida uu uga baxo uu uga siibto min alramiyati midda la ganay alramiya marka waxaa weeyaan waa midda marka almarmiya waa tan lagu tuuray ugaarta ugaarta marka leebka lagu tuuro ee uu xoog badan yahay ee surcana uu leeyahay intay dhinac ka gashay dhanka kale uga baxaysaa yacnii sidaas ayay diintii uga baxayaan ayb marka tarjamadii xadiidka mudaabaqadoodu waa daahir tilmaamaha marka nebigu uu ku tilmaamayna waxa ay tahay qur-aankii oynan fahmaynin oo qilatulfahmi qilat lfahmi ayuu ku tilmaamay fahm yari ko waa qilatu tajriba tajribo iyo caqli yaraan ayuu ku tilmaamay labadaa tilmaam tilmaamo kaleo fara badanna way lahaayeenoo ibnu xajar uu aada uga hadlo kitaabu istitaabati lmurtadiin leanna bukhaari halkaasuu ku keenay iyaga xadiidkooda muslimna kitaabu zakaha ayuu ku keenay tirmidina halkan buu ku keenay oo kitaabu lfitan intana calaaqo ayay la wada leeyihiin ayb yaqulu yaquuluuna min qowli khayri اlbariyati yamruquuna min addiini kamaa yamruqu sahmu min alramiya dabari meeshan wuxuu ka qaatay qofka isagoon is ogeyn diintana inuu ka baxsan yahay inay dhici karto ayb leanna maxaa yeelay naskii wuxuu leeyahay diintii waa ka baxsan yihiin laakiin iyagu inay diintii ka baxsan yihiin isuma haystaan marka qofka isagu waxa uu isu haysto maaha ee xaqiiqdu waxay tahay sharciga waxa uu xaqiiq ka qabo ayb qala wfi lbaabi can caliyi waabi saciidi waabi dar qala hada xadiidu xasanu صaxiix waqad ruwiya fi gayri hada اlxadiidi xadiidkan waxaan ahayn baa lagu wariyey can الnabiy sal ly slam xayثu wasafa haulaai اlqowm xayثu meel wasafa nebigu uu tilmaamay haulaai اlqowma qoladan aladiina kuwaas oo yaqra'uuna اlqur'aana akrinayaan laa yujaawizu taraaqiyahum kalxamahoodana aan dhaafaynin yamruquuna min addiini kamaa yamruqu sahmu min alramiya inamaa hum alkhawaariju kooxdaa nebigu tilmaamay waa khawaarijta alxaruuriyatu waa xaruuriyada iyo wagayruhum iyo keyrkoodoo min alkhawaariji ah yacnii xaruuriyada kuwii cali la dagaalay oo xaruuraa isku aruursaday iyo keyrkood oo min alkhawaariji ah sifadan marka dabcan waa leeyihiin qaala baabu maa jaءa fi اlأharati baabu bayaani maa kii cadayntiisii buu baab yahay jaa-a ku yimid fi lأharati sadbursiga aharadu waxa ay tahay waxa dadku wada leeyihiin oo qof uu si gaara u qaato arrintaa iyadana marka fidnaday ka mid tahay waana waxyaabaha aakhiri zamanka aada u badan doono qala xadaثna maxmuud bn غylan qala xadaثna abu dawuud whuwa الطayaalisiyu qala xadaثna shucbaة can qataadata qala xadaثna anas bn maliki can usayd bni xudayr ana rajula min alansaari nin ansaarta kamida qaala wuxuu yihi yaa rasuula اllah istacmalta fulana hebel ayaad shaqo u dhiibtay walam tastacmilnii anigana shaqaale igama dhigin faqala rasuulu اlahi sal ly slam nabigu wuxuu yihi inakum idinku satarawna bacdii gadaashay waxaad arki doontaan atharatan sadbursi fasbiruu sabra xataa talqownii cala alxawd ilaa aada igala kulantaan xawdka waxaad arki doontaan hantida caamka oo dad ay isxijinayaanoo ay dadkii aada uga boobayaan oo iyagii marka intii ay lahaayeen ka badan inay qaadanayaan arrintaa haddaad aragtaan waxba dagaal ha uga horteginine iska sabra ilaa aada igala kulantaan ayb leanna haddaad dagaal uga hor tagtaan waxa aad keenaysaan baa ka badanaya ee dhibaato ah waxa aada xallinaysaan ayb labadaa mafsado marka yaa la fiirinayaa marka mafsadada maal inuu kaa tagaa ayaa yar marka la fiiriyo hadday isu bedesho naf inay go-do oo haweenku ay nabadgeli waayaan oo nafuhu ay go-aan oo dadku ay walwal iyo argagax iyo cabsi ay ku jiraan middaa caamka noqonaysaa ka daran middan walidalika nabigu wuxuu yidhi wain akhada maalaka wajalada dahraka iska sabar u yidhi hadduu maalka kaa qaato dhabarka kaa garaaco sabar oo saa yeela ayb tacaaliimta nabigana siiyey waqtiga sidaasoo kale ay dhacdo sidan ayb sida marka salaada aan nebiga uga qaadanayna ayaana la rabaa in waqtiyadan wixii xal ahna inaan uga qaadano nebiga salawaatu ullahi wasalaamuhu calayh laakiin dadka maal ka tag waa dhibe ee yacnii adiga ha lagugu tunto waa dhibaysaa nafta bani aadamka waxay usoo waxaa ku jira aarsiga oo marka inay wax yar sabarto waxay ka jeceshahay inay aarsato aarsigaas maxay ku weynaysaa ma fiirinayso badana hawadii baa marka naga qaalib noqonayso hawadii markay naga qaalib noqotona waa isla saxsanna qofkii oo laga yaabo markay dahaaro joogto iyo soon iyo salaad iyo axaadiidta nebiga waa qaadanaa laakiin markan waa la qaraartahan oo wuxuu isleeyahy nin adiga kula mida maalkaagii ha qaato say uga yeelaysaan dee nebiguna tala fiican unbuu bixinayaa salawaatu ullahi wasalaamuhu calayh ayb qofkii aan waqtigaan fahamsanayna mar dambe unbuu fahmayaa waaqica unbaa iska wax fahamsiinaya dadka ayb qala hada xadiidu xasanu صaxiix qala xadaana mxamed bnu bashaar wahuwa bundaar qala xadaana yaxya bnu saciid wahuwa alqaطaan can اlacmash wahuwa sulayman bnu mehraan can zayd bni wahbin can cabdillaahi qaala cabdullahi bni mascuud can الnabiyi slى اllahu عalayh wali waslama qaala inakum satarawna bacdii waxaad arki doontaan aniga gadaashay atharatan sadbursi iyo wa umuuran arrimo tunkiruunaha aada inkiraysaan qaaluu famaa ta'murunaa maxaadna amraysaa ayay yidhaahdeen qaala wuxuu yidhi adduu ilayhim uguta xaqahum xaqooda uguta wasalu llaha alla weydiista aladii lakum kaan idinka leedihin hadday sidaa dhacday ninka adiga kaa sadbursaday oo wixii caamka ahaa si gaara isaga u qaadanaya waxaad lahayd kaa qaadanaya waxaagii ee maxaad kula dhaqmaysaa marka xaqa uu adiga isaga kugu leeyahay gud kaagana ilaahay un weydiiso allah ku siinaya marka ka kuu kugu leeyahay gud maxaa laga wadaa waa daacada iyo wixii markaa uu kugu leeyahay on macsi ahayn kaasi meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa xumaan inaan xumaan lagu gudi lagu gudaynin xumaan inaan xumaan lagu gudaynin maxaa yeelay nabiga sala allahu alayh waali wasalam wuxuu yidhi addi lamaanata ilaa man i'tamanaka walaa takun man khaanaka ammaanada u gudo qofkii adiga wax kugu ammaanaystay ammaanadiisi sii ninkii adiga ku khiyaanayna ha khiyaanin walaa takun man khaanaka ayb tanna sidii oo kale weeyaan xaqaagii baunan ku siinin kiisa adiga inaadan siinin ma keenayso kiisa sii asaga waxa raacaan marka qiyaamaha adiga kaaga allah ku siinayo ilaahay weydiiso ayb amaa qowluhu tacaala wajazaau sayi'atin sayi'atu miluhaa waxaa shardi ah inaan ictidaa la samaynin marka qofka xumaan kugu sameeyo oo adiga ou wax kugu sameeyo intii oo kale inaad ku samayso waa la ogolaya laakiin aadan ka badinin ictidaa ku samaynin arrimaha nebigu uu reebayana ictidaa ku jiro oo marka aada maagta adiga ninkan xaqaagii ka dhacso waxaa u maraysaa intaasoo naf inaad dishid ictidaa waayo markan xaqaagii intaad intii uu ahaa kasoo qaadato gurigaagii imaan maysid xaqaagii raadintiisii wuxuu keenayaa intaas oo ictidaa iyo dulmi caam ah buu keenayaa labadaas arrin marka sidaasay kala yihiin ayb qaala hada xadiidu xasanu صaxiix qaala baabu ma akbara الnabiyu slى اllahu عalayh wali waslama asxaabahu bima huwa kaa-inun ilaa yowmi alqiyaamah wixii nebigu uu u sheegay asxaabtiisa uuna ugu warramay bimaa waxa huwa isaguba kaa-inun ahaanayo ilaa yowmi alqiyaamati laga gaaro nebigu dadka asxaabtiisa wuxuu uga warramay oo ilaa qiyaamaha waxaa imaan dhacayo marka fitankii iyo waxyaabahaas baa ku jira qaala xadaanaa cimraan bnu muusa alqazaazu albasriyu qaala xadaanaa xamaad bnu zayd qala xadaanaa caliy bnu zaydin ninkaa marka cali bnu zayd bni judcaan weeyaan waana dacfi baa ku jira can abi nadrata can abi saciidin اlkhudriy ayb qaala salaa bina rasuulu llahi salى اllahu alayh wali waslama yowma nebigaa maalinna tujiyey salaata alcasri salaada casr binahaarin maalin ayuuna tujiyey maalin weyn yani cili marka yani waqtiga hore ayuu casrkii ka tukaday uma qaama waa kacay khadiiban isagoo khudbaynayo xaal uu yahay khadiib falam yadac shay-an waxba kama tegin yakuunu dhacayo oo ahaanayo ilaa qiyaami saaca yani falam ya falam yadac shay-an yaqacu ilaa qiyaami saaca bay ka dhigan tahay ilaa akhbaranaa bihi waa noogu waa noo sheego kama unan tegin shay dhacayo ilaa qiyaamaha ilaa akhbaranaa bihi waa noogu warama xafidahu man xafidahu waxaa xifdiyey qofkii xifdiyey wanasiyahu man nasiyahu ninkii iloobayna waa iloobay wa kaana fima qaala wixii uu yidhi waxaa ka mid ahaa ina adunyaa khadiratun adduunyadu waa cagaaran tahay xulwatun waa macaan tahay waina allaha allana mustakhlifukum fiiha waa idinka khaliif dhigayaa adduunyada dhexdeeda oo dadkii idinka horreeyaad idinka ka bedelaysaan way khaliif maxaa laga wadaa qofkani waa khaliif nin ka horreeyey buu bedelay booskiisa wa dadkii idinka horreeyaad bedelaysaan idinka booskooda fa naadirun mid eegaya waayo alle kayfa tacmaluuna sida aada samaynaysaan alla waa mid eegaya marka waxa aada samaynaysaan alaa fataqu dunyaa adduunya ka cabsada oo iska dhowr oo iska ilaaliya wataqu nisaa-a haweenna ka dhowrsada xadiidkan marka min xadiidi abi saciid isagoo ah oo saxiix ah baa jiro waa sugan yahay jumladan wa kaana fima qaala wuxuu uu yidhi waxaa ka mid ahaa alaa laa yamnacanna yuusan ka celinin rajulan qof haybatu nnaasi dadka cabsi iyo haybad ou ka haybaysanayo yaanay ka celinin qof an yaquula bixaqin xaq inuu yidhaahdo idaa calimahu haddii uu ogaado yacnii qof haddii uu xaqii garto haybad iyo cabsi ou dad ka cabsanayo yaanay ka reebin xaqaasi inuu sheego ayb xadiidkan marka axmed shaakir xadiidka uu ku furfurtay waa kitaabkiisa kalimat lxaq kitaab marka la jamciya oo maqaalaad isugu jiraa jiro la yihaha kalimat lxaq la yihaha oo sheekh almuxadis axmed moxamed shaakir uu leeyahay kitaabkaas oo marka de waqtigii uu noolaa qadaayaadkii dhici jiray oo ama dadkii diinta la xarbinayo kasoo horjeeday cilmaaniyiin ha ahaadaan ama mustashriqiin ha ahaadaan ama dad marka diin la diriirsan ha ahaadaan buu aada ugula hadli jiray khidaabaadka kitaabkaas ku qoran qaarkoodna waxaad is leedahay sheekhu zamankan bauba ogaa ummaddu inay sidan xaalkoodu isu bedeli doono u ogaabaa is leedahay maqaalka marka ugu yaabka badan waxaa weeyaan maqaal uu u bixiyey ayatuha alummatu lmustacbada ayuu maqaal uga dhigay markaas marka beriga konton iyo labadii ahayd marka uu qoraayo mowduucaas maqaalkaas markaasu wuxuu leeyahay caalamkii wuxuu kala noqday sharqi iyo qarbi communiiste yacni markaa shuuci ah iyo qoladan marka iyagu dimuqraadiyiinta labadaas qolayna muslimiinta ku kala biireenuu yidhi badankood maanta marka ninka nool waxa uu yidhi haddii uu xarbigan ku dhinto isagoo sharqi ah ama isagoo qarbi ah haddii uu dhinto maata miitatan jaahiliya nolol yacni wuxuu dhintay dhimasho jaahili ah buu dhintay ila islaam iyo noloshiis kuma jire ayb meeqaa dhimatay marka waqtigaas ayagoo shuuciyad u halgamayo iyo ayagoo ra-sumaaliye u halgamayo ay badan yihiin mabda kuma dhimanaysaanuu ka wadaa marka ayb ee dagaalka soo socda uu yidhi marka kuwa ku dhiman doonana dagaalka soo socda marka waa maxay wuxuu yidhi labadooda markay qola adkaato qolada adkaato ilaa iyo qofka ugu dambeeyo muslim carabi ha ahaado ama qeyrkiis ha ahaado dagaalka soo socda wuxuu noqonayaa buu yidhi qolada adkaato ayaa muslimiinta dagaal ba-an la gelayso dagaalkoodaasna wuxuu ku egyahay ilaa ninka ugu dambeeyo muslima joogo ayuu ku egyahay haddii wuxuu yidhi xarbu alcaalamiyati thaaniya dagaalkii labaad hadday isdhaarsadeen dowladaha galbeedka qaarkood oo isku dhaarsadeen ilaa ninka ugu dambeeya ou dhimanayo dagaalaan u taagnaanaynaa naazigaan iska celinaynaa hadday saa isku dhaarsadeen kan soo socda waxay dhihi doonaan buu yidhi ilaa ninka cunuga ugu dambeeyo ee ummadda muslimkaa inta uu nool yahay dagaalkaas waa socona ka soo socda saasuu noqon doonaa yuu yidhi ayb waa waa konton iyo labadii oo mawduucaas marka uu kitaabkaas ku qoray kelimatulxaq ee kadib de wixii waa isbedeleen sharqigii waa baxay gacantii marka hal miisaankii marka hal dhinacuu maray halkaas dhinacna de waa yacnii qaabka ay xaalkiisa iyo noloshiisu iyo siyaasadiisu iyo dhinacay u wajahan tahay qof kastoo muslima maanta waa arkaa marka wuxuu yidhi kii waagaas dhintayna wuxuu ku dhintay miita jaahiliya ka noolaa doonana dulli buu ku noolaa doonay dagaalka soo socda ku dhex noolaa doona ayb marka axmed shaakir sidaasa kitaabkaas marka maqaalaad aada u fiican bu uu ku lahaa ayb maqaalkaas marka markuu qoray waxa uu yidhi qad an qad acdara man andar qad acdara man andara yacnii cudurdaar waa tiray oo dadka waa ka cudurdaar tiray ninkii dadka u digay yani nin kuu digay kuma dilin waayo waa cudurdaar waa dhameeyey isagana marka konton iyo sideeddii buu dhintay konton iyo sideeddii ayuu dhintay ninka yani imaamkaas ayb alaa laa yamnacana rajulan qof yousan ka ka mancinin aanu ka celinin haybatu nnaasi dadka cabsi ou ka cabsanayo ama u ka haybaysanayo an yaquula bixaqin xaqa inuu yidhaahdo idaa calimahu haddii uu ogaado qaala wuxuu yidhi fabakaa abuu saciidin abuu saciid waa ooyey wa qaala waxa uu yidhi qad wallaahi ilaahan ku dhaartaye ra-aynaa ashyaa'a waxyaabaan aragnay fahibnaa waana ka cabsanay abuu saciid marka xadiidkan uu sheegay waxyaabaan la kulannay uu yidhi haddana waa ka baqnay uu yidhi waan waa ku dhiiran weynay inaan ka hadalno isaga waqtigiisii hadduu saa leeyahay khayr ku badnaa saxaabigii maxaad malaynay waqtiga oo ummad marka boqolaal koox ahoo boqolaal afkaar ku kala shaqaynayaan boqolaal meel ku kala xiran oo marka aan alla kacabsi iyo midna alla kacabsina uusan kaa joojinaynin maxaad malaynaysaa wa kaana fima qaala wixii uu yidhi waxaa ka mid ahaa alaa inahu yunsabu waxaa loo taagayaa likulli qaadirin mid kastoo wax dhakro liwaa-un calan yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha biqadri qadratihi dhagartiisa inta ay la eg tahay walaa qadrata dhagar ma jirto acdamu ka weynin badan min qadrati imaamin nin madax muslimiinta oo a la dhakro caamatin caama imaamo caama nin leh yurkazu liwaa'uhu calankiisaa la mudayaa cinda istihi dabadiisaa loogu mudayaa qiyaamaha markii la tago waa lagu ceebeynaya dhagarka weynna ma jirto ummad muslimiina oo hoggaan leh in markaa yacnii la khiyaano oo marka loo horseedo dhibaato iyo baaba iyo dulli dhagar ka darantaa ma lahu leeyahy wa kaana fiimaa xafidnaa yowma-idin maalintaa waxyaabihii aan ka xifdinay nebiga waxaa ka mid ahayd alaa ina bani aadama bani aadamka khuliquu calaa tabaqaatin shataa dabaqaad ayaa laga abuuray kala duwan fa minhum waxaa ka iyagoo dabaqaad abaa la abuuray kala duwan fa minhum waxaa ka mida man yuuladu kula dhalaya mu'minan isagoo mu'mina wayaxyaa mu'minan noolaanaya isagoo mu'mina wayamuutu mu'minan isagoo mu'minana dhimanayo wa minhum waxaa ka mida man yuuladu kaafiran mid isagoo gaala la dhalaya wayaxyaa kaafiran isagoo gaala noolaanaya wayamuutu kaafiran isagoo gaalana dhimanayo wa minhum waxaa ka mida man yuuladu mu'minan mid la dhalayo isagoo mu'mina wayaxyaa mu'minan isagoo mu'minana noolaanaya wayamuutu kaafiranna dhimanayo walciyaadu billah mu'minnimaa lagu dhalayaa mu'minnimou ku noolaanayaa gaalnimou ku dhimanaa wa minhum waxaa ka mida man yuuladu kaafiran mid la dhalaya isagoo gaala wayaxyaa kaafiran wou noolaanayaa isaga oo gaal ah wayamuutu mu'minan isagoo mu'minana waa dhimanaya yani khaatumada ilaahay u wanaajinaya marka gaal isaga ou dhalanayaa maxay tahay marka ee xukunkiisaa sidaas ah hooyadii iyo aabihiiba hadday gaalo yihiin isaga xukunka uu noqonayo adduunka waa gaal unbaa la dhahaya alaa waina minhum waxaa ka mida iyaga dadkii albatii'a ku aada u gaabinayo albatii'a algadabi caradiisu ay aada u gaabinayso caradiisu yar tahay oo aan dhaqsaba xanaaqaynin sariica alfay-i noqoshadiisuna ay deg deg tahay nin xanaaqiisuna uu aada u yaryahay towbadkeenkiisa iyo soo noqodkiisuna deg deg ay tahay mar allaala markay wax ka dhacaan ma daahinayo towbada ayb wa minhum waxaa ka mida sariicu lgadab mid caradiisu ay deg deg tahay sariicu lfay-i noqodkiisuna uu deg deg yahay waana carab badan yahay waana soo noqod badan yahay fatilka bitilka fatilka taadaasi bitilka taadaas ayay markaa qaabilaysaa muqaabalatun bitilka yacni caradii deg dega ahayd ee towbadii deg dega ahayd baa baabi-inaysa fatilka bitilka alaa waina minhum dadkii waxaa ka mida sariica algadabi batii'a alfay-i mid caradiisu deg deg tahay batii'a alfay-i noqodkiisuna oo aada u gaabinayo oo aan towbada la degdegaynin alaa wakhayruhum kan ugu ka khayr badanna batii'u lgadab kan caradiisu ay degdega ay aynan deg dega ahayn oo ay gaabinayso sariicu lfay-i noqoshadiisuna ay deg deg tahay wa sharuhum kan ugu shar badanna sariicu lgadabi batii'u lfay-i alaa hooy waina minhum marka qofka waxaa laga rabaa inuu caradiisa iyo towbadiisa miisaan saaro haddii marka towbadaaduna ay daahayso caradaaduna ay deg deg tahay waxaa laga yaabaa maalinka inaad labaatan jeer carooto xumaan kaa timaado towbadiina kugu yaraato waxaagii markaa dembi bay u badanayaan alaa waina minhum dadkii ayuu ka mid yahay xasana alqadaa'i qadihiisa miduu wanaagsan yahay xasana alabi dalabkiisuna wanaagsan yahay marka uu qof wax ka dalbayana si fiican uga dalbayaa marka uu wax gudayana si fiican buu wax u guda wa minhum waxaa ka mida sayi lqadaa'i mid gudidiisu xun tahay xasanu alabi weydiisashadiisuna wanaagsan tahay ayb si fiican buu wuxuu weydiisanayaa gudidiisuna waa xun tahay fatilka bitilka ayb fatilka bitilka taadaasi taasay qaabilaysaa marka alaa wa ina minhum waxaa dadkii ka mida asayi'a alqadaa'i gudidiisu miday xun tahay asayi'a alabi dalabkiisuna xun yahay dalabkiina waa xun yahay gudidiina waa xun tahay alaa wa khayruhum ka ugu khayr badan alxasanu alqadaa'i alxasanu alabi midka gudidiisu wanaagsan tahay dalabkiisuna wanaagsan yahay alaa wa sharuhumna sayi'u lqadaa'i sayi'u alabi alaa wa ina algadba caradu jamratun weeyaan dhimbil fii qalbi bni aadama bani aadamka qalbigiisa dhexdiisa ah amaa ra'aytum ma aragteen ilaa xumrati caynayhi indhihiisa guduudkooda waintifaaqi awdaajihi halbowlayaalkiisu bararka ay bararayaan miyaydnan arkin faman axasa bishayin qofkii wax dareemo min dalika waxaas ah kaagaas falyal falyalsaq bilardi dhulka ha ku dhago ninkii caro dareemo oo caro aada u daran dareemo hadduu taagnaa ha fariisto haddii uu fadhiyeyna ha seexdo dhinaca dhulka ha dhigo leanna kullamaa aada dhulka ku dhegtid deg deggii aada wax u samayn lahayd baa xoogaa sii daahaya waana roon tahay sidaas laakiin haddaad taagan tahay caradiina kaa tan badatoodan fariisanin waxa aada haysaa ku dhufanaysaa qofka adigana waa ku aakhiro beeleysaa marka qaala wuxuu yidhi wajacalnaa waxaan gudagalnay naltafitu ila shamsi qoraxda inaan fiirinayno sida uu nebigu maalinkaa u hadlay hal baqiya minhaa shay-un qoraxdii wax ma ka hareeno talow qoraxdii wax ma ka nooshahay mase talow waa dhacday faqaala rasuulu llahi sal l slam alaa inahu lam yabqa min addunyaa alaa hooy inahu shanigu wuxuu yahay lam yabqa min addunyaa adduunyada kama harin fii maa madaa minhaa wixii tegay oo iyada ka mid ah ilaa kamaa baqiya waxa ka haray min yowmikum maalinkiinan haadaa kan oo kale maaha fii maa madaa minhu waxa ka tegay yani maalintiinan inta tagtay iyo inta dhiman yaa badan inta tagtaa badan inta dhiman wax yar waayo qoraxdii baaba liiq ku jirta adduunyana intaasoo kalea ka dhiman intii tagtaa badan adduunya horay u badatay macna oo waqtigeedii marka waa yaraaday markaas uun waqtigeedii waa sii yaraaday haddana axaadiidtu sidan ay tilmaamaysaa dadkuna tacalluqeedu waa kusii badanaa markaas ayb oo ummadda hadda waxaa adduunyo uun isku haayo badana dhul yaa dadka isku hayaan dhul iyo guri dhul iyo guri waxa dacwo jira dhul iyo guri qofka raadinayana mararka qaar markaad fiiriso wartalow haddii ninkan hadda dhulkan la siiyo mxkun ma ma cumriga u haray marka aada fiiriso dhulkaasi yacni wax ma u taraya inta dacwada lagu jiraa cumrigii dhammaanaada meeqaan aragnay dad dacwadii ayagoo un ku jiro cumrigoodii soo dhammaaday qoladii labaadee haddana dacwada ku wareegtay oo dadkaas ay dhaleena haddana sii dhammaadeen cibrana male weli wax cibra male laaluush iyo orod iyo waxbaa ku jiraan qala alimaamu abu ciisa hada xadiiثu xasan qala wfi lbaabi can اlmugiiraة bni shucbata wabi zayd bni akطb waxudayfata waabi maryam dakaruu ana الnabiya sal ه l slam xadaثahm bima huwa kaa'inun waxay sheegeen nebigu inuu u sheegay waxa ahaanayo ilaa an taquuma saaca ilaa ay saacadda ka dhacdo qaala baabu maa jaءa fi shaam shaam wixii ku yimid shaam marka waxaa weeyaan dhulkan shaam yacni madiinada galbeedka ka ka xigo eeatraaftiisuna ay ka bilaabato tabuuk iyo meeshaas ee hadda marka sida caalamka loo kala qeybqeybiyey urdun iyo falastiin iyo cumaan waxaan ujeedaa urdun iyo falastiin iyo lubnaan iyo suuriya iyo qeybo turkiga ka mida waxaas oo dhan shaam baa la dhihi jiray wixii ku yimid marka shaam fadaa-ilaa kusoo aroortay abu abulqaasim ibnu casaakir waxbuu ka jamciyey ibnu culamo badanna waxbay ka qoreen fadaail baa marka kusoo aroortay shaam ayb qala xadaثna maxmuud bnu haylan qala xadaثna abu dawuud qala xadaثna shucbaة can mucaawiyata bni qura can abihi qala qala rasuulu اlahi sal ly slam ida fasada ahlu shaam reer shaam hadday fasaadaan falaa khayra fiikum khayr dhexdiina ma ahaan ma ahaanin hadday reer shaam fasaadaan dhexdiina khayr ma ahaanayo dashaan maanta say u eg tahay marka ka horse say u ekayd qarnigii dhexe marka aada fiiriso shaam inta culimo ee dhulkaas soo martay iyo inta madaaris ee ku taalay diini ah yacnii dhul aada u fiican inuu yahay waa dareemeyn waxaa culimo soo maray yacnii taraajimta culimmada marka laga hadlayo iyo madaaristii ku taalay shaam wax carrigan ka badan qarniganna waxay gacanta u gashay shaam inteeda badan baatiniye calawiyiinay gacanta u gashay marka baatiniya baatiniyada waa nusayriyada nusayriyay gacanta u gashay qoladan hadda marka meesha haysato weeyaan oo aan islaamba ahaynba biitifaaqi ahlilcilmi culimada muslimiinta kulli waa isku waafaqeen caqaa'idka ay aaminsan yihiin caqaa'id aada u foolxun farjiga haweenkay caabudaan diinta waxay ka aaminsan yihiin wax iska yacnii baatin aan la garan karin oo iyagu un si un u fasirtaan isticmaalkaana dabcan xoog fara badan siiyey faransiiska wuxuu soo rogay berigii oo suuriya iyo haystay wuxuu keenay naboleon nimankaas inaan la dhihi karin nusayriya awal nusayriya loo yaqaana nusayriya marka haddii la yidhaha magac dadku ay fahmayeenu ahaa wuxuu yidhi nimankaa magacaas in loogu yeero ma aha haddii loogu yeerana waa dembi maxaa la dhahayaa marka calawiyiin ha lagu magacaabo ee calawi waa nisbatan ilaa caliy ibni abi aalib xoogaa dadkan cali cali dabcan waa qof la jecel yahay marka magacii buu ka bedelay xumaa markaasuu magac fiican ugu dhex faafiyey dadka dhexdooda qofka marka haddii la yidhaha ninkan calawi waayo wuxuu ka fahmaya dadka cali la jira inuu yahay ee calina qof khayr badan waayo wax weyn uma s uma arkayo waxaan taariikhdooda haddii la akriyo waxyaab badanaa ka soo baxayo ayb markaasaa marka waxaa ku bilowday inaan diinna laga sheegi karin dadkii diinkana yacni ay noqoto meel goob diintii ka fog haddana saanay isku bedeshay meel marka shaydaan kastaa uu ku hardamayey iska noqoteen ayb can abihi qaala qaala rasuulu llahi sal l l slam idaa fasada ahlu shaami falaa khayra fiikum laa tasaalu daa'ifatun daa'ifa ka tegi mayso min ummatii ummadeyda ka mida mansuuriina kuwa loo gargaarayo inay yihiin laa yaduruhum ounan dhibaynin man khadalahum qofkii garabkooda ka baxo xataa taquuma asaacatu ilaa ay saacadda ka dhacdo mar kasta ummaddu kulligood haddana ma wada xumaanayaano dad un waxaa ku jira marka xaqa ku taagan ayb qaala maxamed bnu ismaaciil daa'ifada marka nebigu mana dhihin qoleeblaaye waayo magacaasay leedahay iyo ma la dhihin dadku saasay rabaan laakiin qaala maxamed bnu ismaaciil alimaamu lbukhaari wuxuu yidhi qaala caliy bnu lmadiniy caliy bnu lmadini waxa uu yidhi hum asxaabu lxadiid waa dadka xadiidka nebiga asxaabtiisa ah marka xadiidka nebiga asxaabtiisa dadka ah maxaa laga wadaa waa dadka ictiqaadkoodu waafaqsan yahay ictiqaadu ahli lxadiid waa sidaas isaga marka taas sidau doono takhasuskau doonaba ha u badnaado ayb mid cilmi nashriya ha noqdo mid jihaada ha noqdo mid sadaqo badan ha noqdo ummaddu imaamu nawowi sida uu leeyahay ayb qaala mxamed bnu ismaaciil qaala caliy bnu lmadiniy hum asxaabu lxadiid imaam axmedna wuxuu yihi in lam yakunuu min ahli lxadiidi falaa adri man hum haddaynan ahlu xadiidka ahayn maba aqaanu yihi cidda ay yihiin dadkaas qaala wafi lbaabi can cabdillaahi bni xawaalata wabni cumar wazayd bni haabit wcabdillahi bni camrin qaala alimaamu abu ciisa hada xadiidun xasanu saxiix bacd innaas marka waxay ka fahmayaan warkan dambe ayay naqdinayaan hum asxaabu lxadiid markaasay waxay leeyihiin riwaayaadka qaar yuqaatiluuna kusoo aroortay yuqaatiluuna e yuqaatiluuna iyo warkaan maa isdiidaayo marka hum asxaabu lxadiid iyo yuqaatiluuna ma isdiidaayo iyagoo asxaabu lxadiid ah yuqaatiluuna fii sabiili illahi waa waa dhici kartaa waana midda nawowi iyo aimadu ay sheegayaan marka dadkii xadiidkan wariyeyna ee macaanida xadiidka ugama aqoon badnin annaga bukhaari iyo axmed iyo cali bnu lmadini iyo yaziid bnu haaruun iyo tirmidi waa kana soo guurinaya iyo hadday wax iska hor imaanaya ay tahay iyagaa baraaruji lahay meeshaas marka ayb daa'ifadu marka muqaatilana waa waa ku sifaysnaa kartaa isla markaana asxaabu lxadiidna waa waan ahaan karaan asxaabu lxadiid dadka caqiidadoodu xadiidka nebiga waafaqsantaha laga wadaa ayb qala wfi lbaabi can cabdillaahi bni xawaalata wbni cumar wazayd bni haabiti wcabdillaahi bni camrin qala alimaam abu ciisa hada xadiidu xasanu صaxiix qala xadaanaa axmed bnu maniic qala xadaanaa yaziid bnu haaruun qala akbaranaa bahz bnu xakiimi can abihi can jadihi qala qultu ya rasuula allah ayna ta'murunii xaggeed ifaraysaa qaala wuxuu yidhi haahunaa meeshaan wanaxaa biyadihi gacantiisa wuxuu u iilay oo u leexiyey naxwa shaam shaam xaggeeda ayuu u leexiyey qaala alimaamu abu ciisa hada xadiidun xasanun saxiix qaala baabun laa tarjicuu bacdii kufaaran yadribu bacdukum riqaaba bacdin laa tarjicuu ha u laabanina bacdii aniga gadaashay kufaaran gaalo sidii gaaladii oo kale ha u laabanina yadribu bacdukum qaarkiin uu garaacayo riqaaba bacdin qaarka kale luquntooda yacnii haddaad muslimiintiin luqunta ha iska garaacininoo ha isdilinina ayb qaala alimaamu abu ciisa xadaanaa abu xafsin camru bnu caliyin wahuwa alfallaas qala xadaanaa yaxya bnu saciid wahuwa alqaطaan qala xadaanaa fudayl bnu ghaswaan qala xadaanaa cikrimatu qala xadaanaa qala xadaanaa cikrimatu can ibni cabaas qaala qaala rasuulu llahi salى اllahu alayhi waalihi wasalam laa tarjicuu bacdii kufaaran yadribu bacdukum riqaaba bacdin qala wafi lbaabi can cabdillahi bni mascuud wajariirin wabni cumar wakurzi bni calqama wawaathilata bni اlasqac wsunaabixiy qala hada xadiidu xasanu صaxiix tarjamadii xadiidka marka mudaabaqadoodu waa daahir ayb nabigana sal ll slam wuxuu reebayaa muslimka inuu asagu isdilo ay macnoba ha isku dilo marka laga reebo dabcan waxaa nebigu uu ka hadlayaa waxay tahay muslim isaga is isdilayo koox koox isku dilayo qofka haddii isaga gurigiisa loogu soo galo ama qof uu naftiisi ugu yimaado waa iska difaaci karaa man qutila duuna nafsihi fahuwa shahiid wixii kale laakiin oo dil ku dhisan koox kooxaysi iyo waxa noocaa ku dhisan ama qabiil ha ku dhisnaado ama magac kooxeed ha ku dhisnaado axsaab ha ku dhisnaado noocuu raba ha ahaado muslim dhexdiis dil lama ogola ayb qala alimaamu abu ciisa hada xadiidu xasanu صaxiix qala baabu ma jaءa anahu takunu fitnat alqaacidu fiiha khayru min alqaa'm wixii ku yimid inay anahu shaanigu wuxuu noqonayaa takunu fitnatun fitno ayaa dhacayso alqaacidu fiiha khayru min alqaa'im midka fadhiya ou ka khayr badan yahay ka taagan yacnii ninka fadhiyo iyo ninka taagan ninka fadhiyaa fiican leanna kan fadhiyo tacalluqa uu fitnada la yeelanayo waxaa uga badan ninka taagan ilaa ninka taagan markiiba waa ordayaa waxuu hayuu ridayaa laakiin kan fadhiyo xoogaa inuu soo istaagaa ka xigto horta ayb qala xadaanaa qutaybatu qala xadaanaa leytu can cayaash bni cabaas wahuwa alqitbaaniyu hiqatu can bukayr bni cabdillahi bni lashaj can busr bni saciidin ana sacda bna abi waqaas qaala wuxuu yihi sacad cinda fitnati cuhmaana bni cafaan fitnadii cuhmaan yani markii isaga la dilay fitnadii ka dhalatay way ashhadu ana rasuula اllahi sal l slama qaal waxaan markhaati ka ahay nebigu inuu yidhi inahaa satakunu fitnatun baa ahaanayso alqaacidu fiiha khayru min alqaa'im midka fadhiya uu ka khayr badan yahay ka taagan walqaa'imu khayru min almaashi ka taaganna kan lugaynaya uu ka khayr badan yahay walmaashi midka socdaana khayru min asaaci kan ordaya uu ka khayr badan yahay qaala wuxuu yidhi afara-ayta bal iiga waran in dakhala calaya beytii gurigayga haddii uu soo galo wa basada yadahu ilaya gacantiisana uu iisoo taago liyaqtulanii si uu ii dilo see yeelaa qaala wuxuu yidhi kun ka bni aadama bani aadamkii wiilkiisii oo kale noqo bani aadamku marka wiilkiisii waa kii aan dagaalamina isdhiibay waa sidaani marka way fiican tahay haddii marka uu isdifaacana xadiid nebibuu ku dhaqmay oo isaga naftiisa ilaashado man qutila duuna nafsihi fahuwa shahiid ayuu ku dhaqmay labada xadiid marka iskama hor imaanayaan midkan amarka xadiidkan ku jiro waa amru istixbaab ama yacnii amru irshaad ayb ka kalena marka man qutila duuna nafsihi fahuwa shahiidna waa amar marka isagu ibaaxa tusayo inay saa u bannaan tahay sida wanaagsanna sidan ay tahay saanna inay wanaagsan tahay ayb fitna marka de waxaa la yidhaahdaa laba macnay ku timaadaa marka meeshan hadda laga hadlaya ta koowaad waxay tahay dagaal marka aan la garanaynin xaqiisa iyo baatilkiisa muslim baa marka wax is la isdagaalayo xaqoodii iyo baatilka midka muxiqa iyo mubdilka lama kala garan karo walidaalika saxaabadii sidaanoo kale yeeshay dagaalka ka fadhiisatay asaaniid saxiixa waxaa uga soo aroortay in la yidhi inay yidhaahdeen seef isii ii sheegto qofka aan dilayo iyo qofka aan dilaynin ii sheegayso isii kan waa muxiq ku dhufo kanna waa mubdil ku kan waa muxiqa ku dhufo nin u gargaar kan waa mubdil ku dhufo seef dhehaysa haddaad ii keento waa kula gela ayay dhihi jireen haddii kalena maya meeshaa marka waxaa ka cad marka haddii ishkaal imaado qofkaas ishkaalka uu ku jiro ma banaysa kara dagaalka noocaas oo kale ah marba haddii xaq iyo baatilkii meel ay isugu kaa raaci waayaan qofkaasi fitna uu ka yahay dagaalka macnaha kalena waxa ay tahay marka adduunyo lagu dagaalamayo kana adduunya ku dagaalamaa kana adduunya waxooda dhanba marka adduunyay ku dhisan tahay iyadana waa markaas yacni waa fitna ayb marka qofka laftiisa marka uu dagaalkiisu laba kooxoo muslim muslimiina hadday dagaalamaan aayadda maxay tiri wain daa'ifataani min almu'miniina iqtataluu fa aslixuu baynahuma marka hore tallaabada hore in islaax laga dhex sameeyo waa haddaan marka islaaxii la samayninna oo dagaalkii la galo qoladan garba ha lahaata hadday doontee dagaalku wuxuu noqonayaa dagaal marka aan la amrin kii la amray ma noqon walidaalika saxaabada dagaalkii ka dhex dhacay sifiin muxuu ahaa marka la yidhaahdo dagaalkaasi dagaal marka in inuu dhaco ama in la gala ay diintu amartay ma ahayn waxaana ku tusaya xasan bin cali nebiga wuxuu ku ammaanay inuu joojiyey dagaalka haddii dagaalku sunno yahay ama waajib yahay laguma ammaaneen xasan sidaas ina bnii hada sayidun wasayuslixu allahu bihi bayna fi'atayni cadiimatayni min almuslimiin xasan maxaa lagu ammaanay dagaalkuu joojiyey hadduu dagaalku xaq yahay ee uu yahay wax fiican joojinta laguma ammaaneen xasan see marka uu markaa see xaq ku noqon waayey waxuu xaq ku noqon waayey saxaabaduba siday sheegeen fa aslixuu baynahumaadii baan lala imaanin dabcan xaqa maca caliyin ou ahaa laakiin xaqa inuu cali maciisa yahay in la dagaalamo keenaynin sababtoo ah waxay ahayd in islaax horta la sameeyo islaaxiina lama samaynin dagaal unbaa marka si sudfo ah iskaga dhacayo dad weliba fidno wadayaala ay u kala wadeen muslimka dhexdiisa saxaabaduna mujtahidiinay ahaayeen kii xaqa lahayna laba ajarow lahaa ka kalena hal ajarow laha wax hawo ku socday asxaabu rasuulilaahi ma jirin ayb marka saxaabadaan uga dayanaynaa dagaalka ayaguba waa isdagaaleen annaguna waa isdagaalaynaa ma la dhihin karo waxaa lagu dayanaa xasan bin cali ilaana nebiga isagoo ammaanay soo ma fahmaysa macaanidaasaa marka dagaalkii fidno u yaha laakiin dagaal xaqiis iyo baatilkiis la kala garanaayo fidno laguma tilmaami karo oo maalan dagaalka tuugada lala dagaalamayo burcadda ka lala dagaalamayo dadku ay xoolahooda iyo cirdigooda ka dhacsanayaan oy heshiiska ku yihiin qitaalu lusus fitna laguma sheegi karo mana ku sheegaan culummada leanna maxaa yeelay waa dagaal marka xaqiis iyo baatilkii lakala garanayo abu nucaym qurtubi abu nucaym kitaabu limaama qurtubi tadkirada nawowi sharxa muslimka ibnu xajar fatxulbaariga kulli macnahaasay sheegeen waana sidaas sida marka yahay marka sawaabka axaadiidtana lagu jamcin karo qال وفي الباب عن أبي هريرة وخباب بن لرت وأبي بكرة وبن مسعوud وأbي واqد وأbي موسى وkخرشة mar walba marka baabkan marka laga hadlayo إfraad iyo تfriid baa jiro qofna fidnadiibu wuxuu leeyahay waa xaq qeyb kalena wixii xaqa ahaa ayuu wuxuu leeyahay fitno ku tilmaamaya waana إfraad iyo تfriid xaquna waa wasط qala wfi lbaabi an ayb qala hada xadiidu xasan warawaa bacduhm hada alxadiida can leyt bni abi leyt bni sacdin wazaada fi hada lisnaadi rajulan buu ku ziyaadiyey ninkaana abulqasim wuxuu yidhi abulqasim ibnu casaakir aطraafu asunan wuxuu yihi ismu rajuli huwa xusein alashjaci saas ayuu ayaa mizi uu ku qoray tuxfat lashraafka qaala wqad ruwiya hada اlxadiiثu can sacdi can الnabiy sal ly slm min gayri hada اlwajhi hada akiruhu wallah aclam wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed